garoonka aadan cabdille waxaan ku qabanaa shir amniga garoonka looga hadlayo waana maalin kasta oo sabti ah sababtoo ah amniga airboortka iyo nawaaxigiisa iyo amniga guud in general wadanka oo dhan wuxuu leeyahay shay aada iyo aada muhiim u ah marka maadaama muddadan war aanan san lahayn amniga xaggiisa wadankii qadow qalgeliyey oo been abuur laga fidiyey been abuurkiina lasii faafiyey ayaa waxaan go-aansanay bal shirkaasi inaan kaga faa'iidaysano marka uu shirka inoo dhammaado inaan dadweynaha soomaaliyeed ogeysiino waxyaabaha runta ah ee meesha ka jira marka shir saxaafadeedkaas aan qabanay wuxuu ahaa keliya waxaan rabnay in ummadeena soomaaliyeed annaga aan matalna inay warka inaga naga maqlaan dawladda ay ka maqlaan way marka taas ayuu ku saabsanaa inuu amniga sugan yahay garoonka masjidkeena ugu weyn wuxuu ahaa wax isbedel ah haba yaraate oo ku timid garoonka iyo nawaaxigiisa isbedel wax ku yimid oo dhinaca amniga ah ma jiro maalinba maalinta kasan ka dambeysa amnigu wuu sii hagaagaya innagana wax badan ayaan ka baranaynaa meelaha yaryar ee duleelada laga yaabo inay ka jiraanna maalin kasta waan xiriraa duleeladaas wax badan waan ka barnaa ka baranaa marka in uu sii kordho ma ogeeyo wax ka nusqaamin ma jirin waxaa jira in sida la sheegay hay-ado ay faafiyeen in amnigu uu xun yahay aleerta uu jiro wax aleerta ah oo annaga dawlad ahaan xaggeena kasoo baxay ma jiro amniga garoonka waa sidiisii dadweynaha soomaaliyeed wararkaasi ayagana waxaa laga yaabaa soo gaaray sii faafiyey runtii wax dhibaato ahu ka jiray meeshaasi ma jiro waxaa fiican marka uu wararkaas oo kale soo baxo in innaga nala weydiiyo dawlad ahaan nala weydiiyo dawlad website baan leenahay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo informationka markiibana loogu soo diri karo nalala soo xiriiri karo su-aalo nalaga soo weydiin karo taleefonadeena waa public emailadeena waa public waxaas oo dhan waa nalaga soo weydiin karaa wax haba yaraatee dhibaato ah oo garoonka ka jiro oo amni darro ah ama qalqal dadka loo geliya ma jirin hay-adaha ayaga warkaasi banaan ku faafiyay ee dadka gaarsiino waan la xisaabtamayna laakiin intaan la gaarin waxaan rabna inaan dadkeena un ogeysiino in haba yaraatee wax dhibaato oo ka jira dhinaca amniga airboortka uusan jirin way marka laakiin waxaa jiray in gudaha kaamka xalane gudihiisa in hay-adahaasi ay baarayeen si ay u sugaan amniga si ay u hubsadaan in wixii ay ogaayeen ma ogiin wax kale uusan soo gelin meeshaas muddadii lasoo dhaafay way baarayeen oo maxaa la yidhaha security audit waa la sameeyaa mar kasta laakiin waxoogaa yar aada u malaysa in lasii goongooniyey oo lasii weyneeyey ayay sameeyeen insha allah dadkina way sii badayeen wax dhib ah laakiin waxaan ku faraxsannaha inaan ilaado wax dhibaato ah oo amniga xaggiisa airboortka ma jiro mar kasta waxaan sameynaa security audit waan sheeg gareenaa amnigeena inuu sugan yahay maalinba meel kasii sarreysa ayaan sii gaarsiinaa waxaan ka mid nahay eerboorada ugu sayfsan hadda inta aan garanayno sababta oo ah hay-ada ajnabi ah iyo annaga gudaheena intaba waan baaraa amnigeena waan fiirinaa bal in meel habaasani ay ka jirto waxaana ku faraxsannahay alxamdulilah si wanaagsan inay arrintaas inoogu socotay way marka inaan dadweynaheena aan gaarsiino arrintaas oo la wadaago way marka howlihii garoonka iyo howlwadeenadiiba sidii ay u shaqeynayaan
how okay how howlaha garoonka ka socda dhammaantood sidoodii ayay u socdaan garoonka marka aan ka hadalno marka waxaa jira baabuurta waaweyn iyo shirkadaha ka shaqeeya xalana gudihiisa ayaa waxaa dhacay in xakad la geliyo shaqadooda si loo baaro meesha inay wax ka jiraan iyo in kale wax in lasoo gashtay si amnigaasi loo baaro oo keliya ayaa shirkadahaasi shaqadooda waxoogaa yar oo hakad ah loo geliyey waxaana geliyey qolada ay u shaqeeyaan shirkadahaasi waa contractors ama qandaraaslayaal qandaraaskana ka qaata u n amisom iyo qolooyinkaas ka qaata iyo hay-adaha kale meesha degan ayaga ayaa waxoogaa shaqadooda la yaro xanibay laakiin airboortka aadan cabdille kuma jiro arrintaas shaqooyinka sidai caadiga ayuu socdaa rakaabku way tegi karaan dadka dadka soo dhaweynaya way tegi karaan diyaaradaha maalin iyo habeen intaba way kana baxaan wayna kasoo degaan sidii caadiga ahaa ee muddadan ba aan u soconay ayaan u soconaa immigration iyo qolada ba- diyaaradaha kulli sidii caadiga ahaa ayay u shaqeeyaan ilaa iyo habeenkii si toos ayay u shaqeeyaan wax isbedela dhinacaasi services ku leeyaan waay wasiir marka idinkoo howshii haya ammaankii oo wanaagsan marka fariintaasi qaldan la faafiyey ee idin soo gaartay sidee baa u dareenteen
Ehm, qolada amisom iyo united nationka horta marka ugu horeysa waxay ku joogaan eh, mandate mandate bay ku joogaan innaga ayay horta inoo shaqeeyaan waxay halkan u joogaan inay inagana caawiyaan marka waxaa mararka qaarkood dhacdo in fariimo kala duwan la isku diro ama khaladaad yar ay dhacaan kani wuxuu ka mid ahaa khaladaadka dhacay eh, hal eh, micnaha dad badan baa meesha kamberyo badan iyo hay-ado badan ayaa meesha ugu shaqeynaa innaga oonan si fiican loo tashanin ayaa arrintaasi la faafiyey marka waxyaabaha khaladka ahee dhacay ee haddana cashir aan ka baranay aan ka taxadarayno inaynu mustaqbalka aynan eh, dib u dhicin ayay ka mid tahay waa runtii wuxuu ahaa khalad dhinacooda ka dhacay inay eh, warkaasi faafiyaan ama hadday faafiyaan hataa iyada oonan si fiican u qeexin inay sii faafiyaan oo warkiina lasii bedelo marka shirka maanta wuxuu ku saabsanaa sidii qayb ka mid ah waxay ahayd sidii hadda iyo wixii ka dambeeya aynan u dhicin eh, arrintaasi oo kale ayaan ka wada hadlayna iyagana insha allah eh, waan isu afgaranay shirkii kadibna waraaqa ayaan u diray eh, si hadda kadib aynan arrintaasi u dhicin waay ugu dambeyn wasiir eh, maxaa dadkaaga soomaaliyeed idinkoo howshiina waad haysaan garoonka ammaankiisu wuu wanaagsan yahay waxaa laga yaaba dad badan oo oo ama fikrad qaldan haystaa in ay buubuuninta arrintan qayb ka noqdeen marka maxaad fariinoo dadka soomaaliyeed la wadaagi lahayd maxaad jeclaan lahayd eh, in mar walba iyo- iyo- iyadoo wixii hagaagsan yihiin in dadka ka qayb qaadanaya inay buubuuniyaan wax aan jirin eh, in dadka soomaaliyeed ay uga tusaale qaataan
Mm. Ehm, ummadda soomaaliyeed waxaan aan la wadaagaynaa in amniga airboorka uu la mid yahay amniga ka jira airboorada kale ee internationaalka ah wadankana uma baahna in hadda qalqal la geliyo cabsi la geliyo wadanku waxaa loo baahanyay in lagu soo diirado laga shaqaysto airboorka sidii caadiga ah ayuu u furan yahay wax dhib ah haba yaraatee ma jiro wararka aanan saxda ahayn ee qalqalinaya amniga dadkii wadankani maalgashan lahaa shaqooyinka abuuri lahaa iyo kulli eh, ku ridaya niyad jab waxaa loo baahan yahay in la iska cesho in isku meel aan kasoo istaagno inaan ku dhiirano inaan annaga oo maqlayno wararka beenta ahee la faafinayo inaan wadankeena nimaadno oon ka shaqaysano inta joogtana ay si toos ah u howlgalaan haddii wax aleerta ah uu jiro haddii wax dhibaato ah uu jiro innagaa joogno innaga ayaa dadka la sheergarayn doono maalinba maalinta ka dambeysa amnigu wuu sii fiicnaanayaa looma baahna in eh, aan lahaystayaal u noqono qolo eh, nabadiid ah qolo kasoo horjeedo horumarka wadankeena wadankuu horumaray garoonkuu horumaray waad arkaysiin habeenay maalin buu shaqeeyaa waxaa loo baahanya inaanan waxaasi dhegna jalaf loo siinin la shaqaysto eh, la garab istaago dowladda iyo ciidankeena iyo dhammaan la garab istaago ganacsatada la garab istaago su meel laga soo istaago wararka beenta ana in la joojiyo in la faafiyo haddii aad aragto warar sidan oo kale ah soo baxayo meelo laga xaqiijiyo ayaa jira laakiin warqad hay-ad ay soo saartay in go-aan la isaga gaaro oo la- wadankii lagu carqaladayo waa wax aanan marnaba la aqbali karin annaga ayaa amniga eh, ga- garoonka mas-uulka ah hay-ado kale oo nacaawi oo tiro badan way joogaan annagaa ka wada shaqeyno wax haba yaraatee isbedel ah inuu sii kordho amniga mawgiir oo dhinma ma hayno marka nala soo xiriiri haddii aad war heshiin haddii aad war heshiinna ha iska faafinina warka eh, saxda aanan ahayn idinkoonan hubsanin please ha sii faafinina